يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين
dadow waxaa idinka yimid waana wanaagsan xagga rabbigiin iyo raysasho lagaga bogsado waxa ku jira laabaha oo cudurro ah iyo hanuun iyo naxariis mu'miniinta